لله ثناء لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين رب علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا بفضلك وجودك وأنك يا لطيف كتاب البيوع والزروع والوقف هذا كان كتاب البيوع بيعياشا كتاب كي لغو شيغاي ويه iyo wazuruuci zuruucda iyo zarciga iyo walwaqfi waqfiga intaas iyo waxyaalo kaleba waa lagu sheegayoo sida sadaaqada oo laysku boorriyo iyo kasabka xalaasha oo laysku boorriyo waxaa kaloo la sheegi doonaa salamka iyo rahni rahanta shufcada ijaarada sharikada wakaalada iyo sulxa caariyada waa la sheegayaa waxyaalaha la hibeeyo iyo luqbaadida la hela iyo waxaasoo dhan baa laga hadli doonaa qaala allahu tacaala ilaahay wuxuu yidhi waa xalla allahu ilaahay wuu xallilay albayca beeca waa baneeye waa xallilay wa xarama aribaa ribadana ilaahay waa xarimay subxaana wa tacaala beec waxa weeyaan sharciga muqaabalatu maalin bimaalin maca iijaabin wa qabuulin xoolo xoolo la qaabiliyey lacag laba lacagood laguma dhihin xoolo iyo xoolo lacag iyo shay kale laguma dhihin maal maal qaabili waa in meesha iijaab iyo qabuul ou jiro oo haddii wax la kala gadanayo intaasaan kaa siiyey iyo waa kaaga gatay waxaa la yidhi xikmaddiisu waxa weeyaan xikmatuhu tamaamu nidaami alxayaat noloshaan nidaamkeeda inuu taam noqdo sababtu waa maxay fa ina alinsaana laa yumkinuhu qofka uma suurtogeli kadho alinfiraadu inuu la keliyoobo bimaa yaxtaaju ilayh wuxuu u baahan yahay qof ma jira macnaha wax kastoo u baahnaa haysta qofku mar kasta hanti kasta iyo wax kasta oo diyaarsado cid kale waxay haystaba weli usii baahan yahay haddaad meel degtid oo wixii la cuni lahaa iyo wixii la cabi lahaa iyo wixii lagu socon lahaa iyo biyihii iyo wax kasta diyaarisid waxa weeyaan cid kale waxay haysataa weli usii baahanta maadaama cid kale waxay haysataa aad u baahan tahay wa rubamaa waxaa laga yaabaabuu yidhi laa yasmaxu lahu bihi man huwa fii yadi waxaas aa u baahan tahay cidda gacanta ku haysanaya inaysan kuu saamxin oo iska kaasin haye markaasee hadda wixiina waa u baahanta qaabkaa ku heli lahayd waa qaabkee fa shurica albaycu beeci baa la jiray wax kala gadasha waa libuluuqi lmuraad danti in la gaaro bisalaamin si nabadgelyo ah shay baa keenaysaa war waxaa haysataa u baahnahaye maxaad iga siinaysaa intaas bas si nabadgelyo ah baa wixii ku qaadanaysa adna wax ku bixinaysaa haddii kale dee si nabadgelyo la-aan waxaa weeye wixii dhac iyo boob iyo xadid iyo waxaasay noqon lahayd lama ogola wa fiihi waxaa dhexdiisaa kitaabu albuyuuc ithnaa cashara baaban laba iyo toban baab iyo wakhaatimatun mid khatimaysa albaabu lawalu baabka ugu horeeya fii dalabi kasbi alxalaali kasab xalaal ah raadintiis buu ka hadlayaa qaala allahu tacaala ilaahay wuxuu yidhi fa idaa qudiyat isalaatu salaadda markii la guto faintashiruu faafa fil ardi ardada dhexdeeda wabtaquu dalba min fadli illaahi ilaahay fadligiisana dalba oo salaadda markaa dhammaysataan aad dhammaysataan inta faaftaan markaa ilaahay fadligiisa raadiya waxa luu leeyahay macnaha famshuu fii manaakibiha wa kuluu min risqi wa ilayhi nushuur adduunka dhinacyadiisa kale aad oo arsaaq raadiyo fadliga ilaahay wadkuru llaha ilaahay xusa kaiiran dikran kaiiran xusid badan lacallakum waxaa mudantiin tuflixuuna inaad liibaantaan can inucmaan ibni bashiirin radia allahu canhuma can inabiyi sala allahu calayh wasalam waa asxaabiga caankaada yidhi nabi allow waa naqaanaa sidaanu ku kuu salaamnee fakayfa nusalli calayka see kuugu salliyaynaa can inabiyi sala allahu alayh wasalam qaala nebi wuxuu yidhi ina alxalaala bayinun xalaalku waa cadiya wa ina alxaraama bayinun xaaraamtuna waa caddahay wa baynamaa dhexdoodana mushtabihaatun arrima shabahaya umuurun mushtabihaat arrima shabahaya ahaaday taasoo laa yaclamuhunna uusan ogeyn kaiirun in badan oo min annaasi dadka ka mid ah marka maxaa garatay in badanoo dadka ka mid aan ogeyne dee in yar baa og waa culimmada raasikiintahay oo cilmiga leh faman itaqaa qofkii iska ilaaliyo ka dhowrsadaa ashubuhaat waxyaalaha shubuhaadka ah is oo aan xalaal iyo xaaraan midna ku caddayn istabra'a qofkaasi wuxuu u barin noqday bimacnaa lidiinihi iyo wa cirdihi waxay ka dhigan tahay daahiraa diina qofkaa diintiisibaa dahiray cirdigiisana waa dahiray waman waqaca qofkii ku dhaca fii shubahaati shubhooyinka waqaca wuxuu ku dhacay filxaaraami xaaraam oo waxa weeye si uu shubhada u daba joogo u daba joogo xaaraantii weynayd buu u geynaysaa ka raaciboo la mid yaha kii xoolaha la joogay kaasoo yarcaa ilaalinaya xoolaha xawla alximaa seeraha dhinacyadiisa meel seeraysan oo xirmaysan buu xoolihii ku celcelinaya yuushiku waxaad degdegaysaa oo dhow an yartaca inuu daajiyo fiihi dhexdiis oo u daataan xooluhu ilaa isagii baa macnaha ka kaxayn waaye waxaa lagu leeyahy waxyaalaha xalaashaa waa caddahay waxa weeyaan milkigaada wixii ku jira adigu leeda inaad fashiday kuu bannaanta wax la cunaa wax la cabbaa wax la xidhaa wax la guursadaa xaaraantuna waa iska caddahayoo waxa weeyaan wixii la ogaaday inay cid kale leedahay adigana ay xaaraan kaa tahay sida zinada khamre la cabbo iyo wixii la mida umuurta udhaxaysa waxay la qarsoontay ama laba nas baa ku soo arooray midna xalaal ku sheegay midna xaaraam lamana oga labadana siday u kala horreeyeen ama waxaa lagu leeyahay waxaa weeyaan nas khafi ah baa ku soo arooday dad yar baa og dadka badanna ma oga waxyaalo siyaalo badan baa loo sheegay ama waxa weeyaan nas banneeyaa ku soo arooray ee nas nahiyey laakiin waxaa la ysku khilaafay ma mu'aqad baa oo nahyiga mise waa daa'im weligeedba sida maalan dameeraha mar baa la cuni jiray bahashaan baqasha la yidhaahdo fardaha haye arrintu ma muddo kooban bay ahayd mise waa arrin iska socota waay marka ayaa garanaya culimmada unbaa garanaysa waxay ku garanayaan culimmadu ama nas ama ijmaac ama qiyaas ama istisxaab waay dee inaa qofku dadaalaana loo baahan yahayoo waxyaalahaas ka ilaaliyo oo waa iyadii waxaa lagu leeyahay nin saxaabiya cuqba la dhihi jiray binu xaaris baa wuxuu yidhi naba allow gabarh baan gursay anagoo gabadhi iska qabaa islaan iyo timid madow islaantii waxay sheegatay aniga iyo gabadhaba inay iyaduna nuujisay inaan walaalanahay isku naasaan nugnay islaantuna been bay sheegaysaa buu yidhi anigu arrintaa ma ogi markaasaa nebigu ka jeesan calayhi salaatu wasalaam wejigo ka je ninkii waa ku soo celiyey markii dambe nebigu wuxuu yidhi seebaa u haysanaysaa gabadha iyadoo islaantu sheegatay inay idin wada nuujisay iskaga tag macnaha ixtiyaad iyo dadaal hadalkaba meesha ku jira ay xaaraan macnaa kuma caddayn hadday xaaraan tahay dee nebigu waa u caddayn lahaa calayhi salaatu wasalaam alaahay baraaruge wa inna likulli melikin boqor dhammaantii waxaa u ahaaday ximan seere iyo xirmo alaahay baraaruga waa ina ximallaahi ilaahay ximihiisaiyo seerhiisuna maxaarimuhu waxyaalaha xarimay weeyaan alaahay baraaruga waa ina filjasadi jidhka dhexdiisa mudqatan cad saaftina ah idaa salaxda hadday hagaagsanaato salaxa aljasadu kulluhu jirkao dhan baa hagaagsanaanaya waidaa fasadad hadday fasahaddana fasada aljasadu kulluhu jirkao dhan baa xumaanaya alaahay baraaruga mar kale weeye mudqadaasi alqalbu qalbiga weeyaan riwa alkhamsa waa qalbiga waxa lagu leeyahay qalbiga wuxuu ka dhigan yahay boqor jirka kalena raciyadii iyo shacabkii oo kale marka waa madaxdii isagu weeyaan kii maamulaya wey hadday madaxdu wanaagsanaato soo shacabku ma fiicnaado haddii qalbigaadu wanaagsanaado xubnahaadu waa fiicnaanaya haddii qalbigaadu xumaado caqiida xumo iyo munaafaqnimo iyo gaalnimo iyo fasaad kale jirka kalena waa xumaanaya sida haddii madaxdu xumaataba raaciyada iyo shacabkuba ay u xumaadaan marka waxaa la rabaa nafta in laga dahiro waxyaalaha xunxun waxaa la rabaa in laga dahiro baadinka xasadkii iyo qilligii iyo kibirkii iyo xumaan qalbiga lagu haysa iyo waxyaalahaas oo dhan وايه رواه البخاري والنسائي قال رواه الخمسة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي وحيري لا يأتين يمادين أو يمادين أو يمادين على الناس ذاتك الدشاضة زمان الزمن زمن كاسو لا يبالي وسنو أبيلين المرء قفك بما مكانك بما محلك أخذ المال مالك وكسو قاطي أم من حلال حلال نويهي أم من حرام حرام حقيد نويهي وحي ما أنتم تبع النبي عليه الصلاة والسلام xilli dadku in xoole hel keliya ku dadaalayaan fiirin mayaan xooluhu wejigay ku soo galeen mee bimaa makaan iyo maxal akhadal maalow ka soo qaatay qofku fiirin mayo inuu xalaal yahay iyo inuu xaraam yahay keliya ujeeddadihiisu gacantaada xoolaha soo galeen wey soo lama joogo hadda xilligii rawaahu lbukhaariyo wanasey bes xaaraanun baa la guranaya mid waddada u istaagay mid badda u istaagay mid dhaca iyo mid xada iyo mid khayaanay yaa nooca doonta ha noqoto sheekhaan wuxuu yidhi xilligiisa haadaa xaasil fii zamaanina yidhi arrintaasi arrin taagan weeye bayidhi waqtiganagan nasalu llahi asalaama ilaahay baa nabadgelyo weydiisano yidhi allah naga xafidee maxaa u malaynaysaa nana dee haddaan maraynaa xilli dambe waqtigiisi wasaa leeyihi wa canhu can nabiyi sala allahu alayhi wasalama qaala nebi wuxuu yidhi laan yaxtadiba inuu xaabaysto axaduku midkiin xusmatan xirmo iyo xagal xirmo ama xagal kaa doontidheh calaa dahri dhabarkiisa inuu xirmo xaabaha ku soo gurto baa khayrullah uga khayr badan min an yas'ala axaddan qof inuu wax weydiiso fa yucdiyahu ou markaa qofkii siiyo ow yamnaca ma ka manciyo u diido ilaa qof haddaa wax weydiisanaysa ama waa ku siina waa kuu diidi intay labadaa midkood dhici lahayd inuu iska xaabo gurto shaqa liidata hadduu doon ha ka shaqeeye su'aal bini aadan uusan u baahan aa yaa fiican baa lagu leeyahay waaya وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحير النبي ما بعث الله إله ما صدر النبي النبي إلا هدو صدر الرعاء النبي قال سوح الرعي الغنم أيه الرعي نبي كسار والرع عليه الصلاة والسلام فقال أصحابه أو حيده النبي وأنت أذقنا من راعضي قال وحير نعم ها كنت وعنا أرعاها غنم كثير رعاه على قراري ضأ بأنكو راعي تري ها beesad yaa baysteyno oo liahli maka reer maka baysteyn ama beeso lacagta xunkaadoo macnaha inagu hadda aan soo gaarinay oo yararkaadoo qadaadiicda ahayd silimaan iyo a waxaasaa la dhihi jiray hal baysteyn ma hayso iyo soo dadka kama maqashaan a weli soomaaliga soomaali shaqeeye wey laakiin lacagtii waa dhuntay oo lalaaya oo macnaha waqtigeedii la dhaafay laakiin erey ahaan waa la isticmaalaa baysteenadaasaan ku raaci jiray ba yidhi laali maka maka ehelkeeda u ahaaday lacagtaa qadaadiicda marka ambiyada ari baa raaceen maxaa loo raaciyey atamarun calaa siyaasati alkhalqi bini aadanka maamuliddiisa inay u laylimaan markii hadda risaalada lagu kalifo sababtoo ah fa ina man saasa alghanam ariga ninka siyaasadeeyo dabeecaddiisa yaqaano oo raaca oo maaragtay xoolahaas sida loola tacaamulo yaqaan fii leylihaa wa nahaarihaa har iyo hameenba kala duwan ariguya oo ariga u dhimriya oo maslaxadeeda ku dadaala kaana ahlan qofkaasaa munaasaba lisiyaasati albashari bini aadamka maamulkiisa qofkaa arig loo dhib badan yaha lagu leeyahay mid baa geed gelaya mid baa xagga kaciyaysa oo mid baa ari kale ku cararayso mid baa doonaho mid baa ma garanaysa iska harayso kuwa ma garanaysaa meelo kale ku qoqomayo oo waa iska noocii badan yahay waxa weeyaan marka qofka arigaasi nidaamkiisa fahma qofkaas baa maarata maamuli kara nin haddii la iska keeno meelahaas ma garanaysaa de hadda waxaa garanaysaa qofka miyiga soo maray xataa qofka magaalada soo maray maamulka markii loo dhiibo waa kala duwan yihiin dad iska ma garanaysaa iska dabeedaha laga soo urursaday iyo diyaasbarayaal iyo adduunka haddii macnaha barnaamijka hadda socda waxaa ka sii khibrad badan dadka miyiga iyo soo maray oo miyiga magaalada fahansan ya waka marka arigaas weeyaan geel iyo loodaya maaha ariga ninka waa dhib badan yahay xoolo cajaayib weeyaan waa jaamacadda laga soo saaray ambiyada kooras ay ku soo qaateen weeyaan a saasay ahayd baa lagu leeyahay can ilmiqdaad radia allahu canhu can nabiy sala allahu alay wasalam qaala nabi wuxuu yidhi ma akala axadun qof ma cunin dacaaman dacaam qaddu horay khayran ka khayr badan min an yaakula inuu cuno min camali yaddii gacantiisa shaqadeeda waxay gacantiisu shaqaysay inuu cuno wax ka fiican qof ma cuno wa ina nabiyallaahi daawuuda nabiyllaahi daawuud calayhi salaam kaana waxaa yaakulu kii cuna min camali yaddii gacantiisa shaqadeeda wixii gacantiisa shaqaysay wa fii riwaayatin kaana waxaa laa yaakulu kaan cunin ilaa min camali yaddii gacantiisa shaqadeeda mooyaane dee waxaa weeyaan waalanaa lahu lxadiid baa lihi an icmal saabiqaatin waqadir fi sardi wacmalu saalixa dee biracyo bireed buu samayn jiray dagaalka lagu galo waxaasoo ka shaqayn jir oo geli jir qaarna sadaqaysan jir qaarna cuni jir nabiyullaahi daawuud waxaa gaar loogu sheega isagu de ambiyada kale waa shaqayn jidhaye isagu isagoo hodana buu misna shaqayn jir khaliifatullaahi fil ard ah waay walama stuklifa haddii la khaliif yeelay abubakr radia allaahu canhu qaala abubakar baa yidhi laqad calima way ogyihiin qowmii qoomkaygu anna xirfatii shaqadayda iyo brofeshonkaygu lam takun inaysan ahayn tacjizu mid ka tabargabaysa oo ka cajizaysa can mu'anati ahlii ehelkayga kharashkooda iyo biilkooda reerahayga xirfada aan aqaan reerkayga iyo ehelkayga inay ku filan tahay qabiilkaygu waa ogyihi washuqiltu waxaase laygu shuqliyey biamrilmuslimiina muslimiinta amarkeed ee shaqadayda hore iskama qabsan karayo sababtoo xilkii dowladda mukhalifiin muslimiinta layga dhigo marka dadkiina dabiil bay u baahan yihin marka faseyaakulu waa cuni doonaan bayni aalu abibakar abibakar helkiisu min hadal maali maalkaanu dawliga ah bangiga islaamka wa axtarifaana waa u rogrogayaa oo waa u shaqaynayaa lilmuslimiina muslimiinta fiihi maalka dhexdiisa xoola bangi iska yaallaan shaqayn ka dhigi maayeen waa u xirfaynaya xoolaha waa u siyaadinayaa waa ugu shaqaynayaa buy reerkuna halkaas ka qaadanayaan biilka way markaas ninka madaxda iyo kuwa nuwaabtiisa iyo bankiga xoolaha waa ka qaadan karaan laakiin ninka madaxda ka ah waddanka shaqaalihiisa iyo kuwa ku xiga iyo hadduu mushaahar u qoro mushaharka ay u qorayna ay aqbalaan intaasaa ku shaqaynaysaan ma ku shaqaynaysaa askari ma ku noqon darasaa ma ku noqon xildhibaan ma ku noqon waa yeeleen falaa yajuuzu lahum akhdu shayin siwah intii loo qoray waxaan ahayn ma qaadan karaan lanna kalijaara waa ijaara waa waa qof arrintaa lagu kerayso kale xadiidku waxa qofkan shaqaale intaan shaqo u dhiibanno aanu arsaaqno oo qaata waxa waxaan ahayn waxuu qaatay waa quluul waa khiyaano hadda laakiin ninkas wixle mar meesha laygu qoro intee hebel qaataa wasiir fulaani laba boqol saddex boqol oo dollar warinkaa waxaas waxba uma noqdaan sida kale waa meesha wax uga qaataayoo waxa weeye dawladdu siyaalo kale xeelo kale oo macnaha wanka meesha un inuu qofku gala weeye hadda ujeeddadu a waxay doonayaan waxay qaataan muclin ka dheh inta shacaadka loogu qaataaba ka badan intaas lagu qorane waxa weeyaan xoolo kale oo dawli oo islaamka ummadda xoolaheeda kale ah inay cunaan ilaa man man casamahu allah ilaa qof ilaaliye mooyaane waxa weeyaan waxay liqayaan wixii kale weeyaan bes dal iyo diin iyo dawlad min wax loo qaban mayo boqolkii toban waxa weeyaan ummadda la soo gaarsiin maayo waxa weeyaan siyaalo kalea loo loo isticmaalaya lama ogolo waxaas hadda wax qof kaa cafin karana maaha haddaad bulshada xoolaheeda cuntid qof gaar adow xiisa qaatoo ka dhacaa dhaanta sababtaa qofkaas waa u keeni kadhaa waa ku cafin karaa ecafi baa dhihi kadhaa waka laakiin ummaddaar dhan wax u dhaxeeya qofka qaata maaragt hawshiisu waa culus hala ogaado iyadaa dhib badan dhib male ku leeyahay waa howlihii dawladda can caaishata radi allahu canha can nabiy sala allahu alay waslam qaala nabi wuxu yidhi waladu rajuli ninka ilmihiisu min kasbihi shaqadiisa ka midta saa doonta ka yeelmaya min abyadi kasbihi weliba ka midta shaqadiisa midda ugu fiican ninku shaqadoo shaqaysa midda ugu fiican ilmihiisaa ka mida fakuluu cuna min amwaalihim awlaadiinna xoolahooda ka cuna idaa xtajtumse waa haddaa u baahataan waalidkaa lala hadlaya ilmihiinna xoolihiisa waa ka cuni ka dhaan haddaase u baahataan way rawahu asxaabu sunan min adyabi kasbihi waa bedel wa jaa rajulu nin baa yimid ila nabiyi waa yimid sala allahu alay wasalam faqaala wuxuu yidhi yaa rasuula allah ina lii maalan xoolaan leeyahay wa waladan carruurna waa leeyahay wayna waalidii aniga aabbihii sii dhalay waalidkaygii anoo anna carruur leh xoolana leh waalidkay baa yaxtaaju maali xoolahayga u baahan faqaala nabi wuxuu yidhi anta adiga iyo wa maaliku xoolahaaduba liwaalidika waalidkaabay u ahaadeen adigaiyo xoolahaada waalidkaabaa ku leh rawaha abu daawud ibnu maaji fiiri marka waxaa laga qaadanayaa labada waalid nafaqadooda ilmaha lagu leeyahy hadday labada waalid faqiir yihiin waa inaa bish aysanna shaqaysan karin waalidku bishardi ida اxtajtum balimowta waa in loo baahdo wey maalaha ilmaha adaa le baan ta leeyihin inaad iska guratid ma aha saa waa inaa u baahanta عن صkر الغامدي رضي الله عنه عن النبي sلى الله عليه وسلم قال النبي وxuu yidhi اللهma baaرك ilaahayu barakee لأمتي ummadayda فيi بkuurihaa jarmaadadeeda iyo kalahadda qaala wuxuu yidhi raawigu وakaana wuxuu ahaa nebigu إidaa bacaثa sarيaةan ciidan gaadmaaysahan hadduu dirayo aw jeyشhan ama ciidanka weyn oo duulaankaah bacahahum waa diri jiraa wala nahaari maalinta awalkeeda u diri jiray wa kaana sakrun sakr wuxuu ahaa oo saxaabiga xadiidka warinaya rajula nin ninkaasoo taajiran ganacsada ah wa kaana wuxuu ahaa idaa bacaa tijaaratan ganacsiga bucshara hadduu dirayo bacaaa wala nahaari maalinta awalkeeda u diri jiray fa asraa waa hodmay wa kaura maaluhu maalkiisana waa batay ninkan saxaabigan waa hodmay maalkiisana tiradiiba ka batay awalu nahaarkii nebigu u duceeyey jarmaadada subax hore xoolaha diri jira waay rawaahu tirmidiyu waxasanahu wallahu aclam aroortii hore mabruur weeyaan marka wadda xalaal haddaa ku jarmaadin adoo ilaahay ku kalsoon tala saartay fa ina allah huwa arazaaqu dilquwati اlmatiin kasbulxajaam kan too toobaha ah kasabkiisu makruuhu waa karaahiyo qofka toolinka ku shaqaysa waxa shaqada ku qaadanayo waa xalaal laakiin waa karaahiyo waa karaahiyo ilaa wax najaasaa iyo dhiig iyo kudhex jir iyo waxaas wax ka soo gelaya waasoo u bannaanta can muxaysata waxaa laga wariyey radia allahu canhu anna muxayse istaadana nebiya nebigu idan ka weydiisay sala alla alay slam fii jaarati alxajaami mid xajaamah ijaaradiisa iyo kiraysashadiisa fanahaw nebigu waa u dili falam yazal kama zuulin yasalu inuu weydiinaya nebigu inaan addoomma kirayso iisoo shaqeeyaan baan rabaa xataa qaala ilaa nebigu ka yidhi iclifhu calfi naadixaka ratigaada gaadiidkaada dhaamiyahaa wixii aa koobinka ku qaadatid gaadiidka iyo awrtaya siiso iyo waraqiiqaka addoommada addoonkaada adigu haa cunin wixii xalaalaka sii kala xalaalsan adigu haa cunin gaadiidkaaday addoommadaya sii rawaahu abu daawud wa tirmidi saxaax marka fii ijaarati alxajaam waa maxay fii akhdiha inaan qaato ujradaas ka warram xajaam baa soo shaqeeyey marka xoogaa shaqa laga shaqa lidata wey wa qaala anasun baa radia allahu canhu jaxajama wou toobay abu dayba ninka la yidhaahdo saxaabiga ah rasuulallaahi buu toobay sala allahu calayhi wasalam fa amara wuxuu amray lahu nebigu ninkaas bisaacin hal saac in la siiyo min tamrin timir waa ujradii nebigu toobay wa amara wuxuu amray nebigu ehlow addoonka ehelkiisa an yukhafifuu inay ka fududeeyaan min kharaajihi kharaajka lacagtay ku kharaaj macnaha ku kitaabeeyeen war ka fududeeya markaas waa la yareeye laba saac bay ka dhigeen nebigaaba saac siiye calayhi isalaatu wasalaam waa yareeyeen marka hadday xaaraan tahay nebigu ma bixiyeen kii toobay ba nebigu siiy wa qaala ibnu cabbaas baa radia allahu canhuma ixtajaba nebigu baa istoobay sala alla alay slam wa acda aladii kii wuxuu siiyey xajamahu toobay wuxuu siiye u siiy ma acdaahu dhe ma acdaa wuxuu siiye u siiy walow kaana xaraaman hadduu xaraam yahay lam yucdihi nebigu ma siiyan calayhi الsalaatu wasalaam afka uma saare nebigu hadday xaaraan tahay gacanta lagama geliyaan wey rawaahu halaa wakaluجrata calى اlxajaamة ujraة الdabiib الjaraax waxaa la mida yar xoogaaga laga qaato toobinka karaahinimada ujrada ay qaato takhtarka dabiibuljarax yaa yaqaan waa takhtarka dadka qalaha dakhtarka dadka qala isagoo waa dhiig iyo qof hilibkii iyo ku dhex jiraa moogta taas baa la midaba ku yahay waama hayru jaraax kuwa kaleo takhaatiirta fiisiska meelaha u fadhiisa fa ujratu kalujrata calaa ruqi waxay la mid tahay ujrada tufidda kaale waxay ku tuf qur'aan iyo ducay waxay uga akri markaasaa wadaadkii kugu akriya xoogaa siis siday taasi u bannaan tahay bay tanina u bannaan tahay way xalaal biitifaaqin taa waa xalaal waa la isla ogolya iyo agsi waa noo imaan doonaan inkastoo waxaa lagu leeyahay dakhtarka dee dee kelime iska dhib yar lacagta uu ku qaadanayo a maxaa waxa u daawaa madaxaa laga hayaa kiniini filaan waxaa mid wax ku qaadan karaa dakhtarku mid dakhtara waxaa la yidhi loo yimid oo waxaa la yidhi niyow dee lama ogola inaa waxaan wax ku qaadata kelime bilaa kulfa kelime oo dhib la-aana dadka baa iska dhigta dhib intaa kiniini hebel qaado markaasuu hadda sharcigana kelimada noocaas kale iska dhibta yaro iyada la dhihi jira waxba laguma qaato markaasuu wuxuu soo saara halkan meela waxaanoo bug waaweyn iyo wixii jaamacadda ku dhigan jiray iyo wuxuu yidhi waxaanaa kharash igu wada fadhiya waxaan lacagta iga gashay baan soo celinayaa buu yidhi waxaan macnaha wixii iga galay a aan ku bixiyey iyo waxaan waxaan ku baxshay waxaan bay qaabilsan tahay buu yidhi xaaladdu marka albaab athaani baabka labaad fi sidqi wasamaaxa run iyo wax saamixid ayaa la isku boorinayaa oo fiican can ibni cumar radia allahu canhuma ana rajula nin baa dakara u sheegay lilnabiyi sala allahu alay wasalam wuxuu u sheegay annahu isagu yukhdacu in la khayaano fi lbuyuuci beec wuxuu yidhi mar allaala markaan wax gato waa lay dagaa nebi allow meel baan gelayaa qolaa wax ka gadanayaa markaasaa lay dhagrayaa a wixaan waxun bay iga gadayaan lacagtii wux maraya wax ka badan bay iga siinayaan marka naftii baa laii keena mar kasta waa igu dhacda faqaala nabi wuxuu yidhi idaa baayacta markaa beectamaysid faqul waxaa dhahdaa laa khilaaba war khayaana ma jidho ogaada ogaada hadde qoladahan wax idinka gatay khayaana ma jidho a hadday ku khayaanaan markaa shardi baa kuu xihan hadhowti waa kusa noqon kadhaa laa khilaaba saa dheh baa layidhi edelkaasa loo laqin ninka waxaa la yidhi madaxa inta laga daqray oo carabku cuslaaday buu maaragtay xoogaa si ahaa kaasaa mucaamalada iyo lagu fahmada inta ka yaraatay waa la iska dhegri jiray markaasaa nebiga arrintaan u sheeg warayo khayaano diinta ma ogola dhabigu riwaayat alaawi nasaa wasaadda muslim wuxuu ziyaadiyey fa kaana waxaa waagi dambe idaa baayaca markuu beectabayo yaquulu kii yidhaahda laa khiyaaba haye ereygii loo sheegay kan ma aha maya ereygii loo sheegay laa khilaabata buu ahaa ninkaan nin alfaqabu ahaa ee xaraf xaraf ku bedelaayo oo meeshii khilaaba la dhihi lahaa buu yidhi khiyaaba haa isku bedelay laamkiiba bedelay waa ujeedaan yaaba ku bedel markaasuu isagana sidaan ula ekaatay laa khiyaabah buu dhihi jira oo u wato macnaha khayaana ma jidho saasuu aan jiro can abi hurayrata radia allahu canhu can nabi sal allau alay wasalam qaala nebi wuxuu yidhi alxalifu dhaartu manfaqatun bixin bay u tahay lisilcati badeecada waa bixisaa mamxaqatun tirid bay u tahay lilbarakati barakadana waa tidhaa rawaahu halaa haddaad dhaarata adoo badeeca haysa badeecadaada waa la gadanaya laakiin barakadii way tirtiraysaa dhaarta see badeecada dhaarta u bixinaysaa qofkii kaa gadan lahaa markaa dhahda wallaahi waa nooc igu fiicnaa faashooyinka hadda socday cajaa'ibah iyo ma garanaysaa inuu inta aniga igu fadhiyo iyo inaan kanoo kale la helin iyo dee qofku waa kuu rumaynaya waa kaa gadanaya laakiin barakadii waa baaba'is beeca marka ka dhex ilaaliya dhaarta ka ilaasha beec walimuslim iyaakum idinka iyo waxaan idin kala digayaa wa karat alxalif dhaarta tira badnaanshaheeda fi lbeeci beeca dhexdiisan xalif ku ahaaday dheh fa inahu makaa xalifku yunafiqu badeecada waa socodsiiya waa kaa baxaysaa badeecada waa soconaysa uma yamxaqu barakadii oo misna tirtirahaya barakadii eber noqonaysa wax bilaa barakaa wey can cabdillahi bni abi awfa radi allahu canhu ana rajula nin aqaama wuxuu soo joojiyey silcatan badeeco walxaal huwa isagu fii suuq suuqa uu ku sugan yahy yaa nin baa badeecada suuqa keenay walxaal cabdullahi bni abi awfa u celi tan dambe fii suuqi suuqa uu joogo ayaa nin badeecada keena faxalafa bilah ilaahay wuxuu ugu dhaartay lagada cadaa bihaa inuu ka soo bixiyey badeecada maa lam yucda waxaan laga soo siin wallaahi intaasa laga soo siin muxuu u dhaaranayaa liyuuqica inuu ku rido fiihaa badeecada rajula nin oo min almuslimiin ah inuu ku rido ku dago oo laga gato wallaahi haddaa dhahay boosaaso iyo xamar iyo hargeysa intaas anigayba igu fadhidaa de maxaa meesha yahay waa inaa wax dheeraadoo galaatid ilaa qofkii intii madhihi kadhe qaada moogta fanazalad waxaa soo degtay in aladiina kuwa yashtaruuna gadanaya bicahdillaahi ilaahay cahdigiisa iyo wa imaanihim dhaarahooda ku bedel qaadanaya amanan qaliilan alaayah aayadda baltaamiye ya ulaa'ika laa khalaaqa lahu fi laakhira bal nasiib aakhira kuma leh ilaahay la hadli maayo ilaahay fiirin maayo qiyaamada ilaahay dahiri maayo cadaab xanuun badan bay leeyihi rawahu lbukhaariy wa mari nebiyu nebigaa soo maray sala allahu alay slam birajulin nin ninkaasoo yabiicu gadaya dacaaman raashin suuqa fasa'alahu waa weydiiyey wuxuu yidhi kayfa tabiicu see ku gadaa fa akhbarahu wuxuu wuu u sheega fa uxiya ilayhi nebigu waxaa loo waxyooday an adkhil geli yaddaka gacantaada fiihi dacaamka raashinka meeshu ku jira gacanta saa nebaa loo dhex xuluuli faadqala nebigu yaddo gacantiisu saa u geli faidan huwa raashinku mabluulun waa mid la qoyey waa raashin qoyan intii qalalayd buu kor soo mariyey inuu dadka u misu rabaa faqaala nebi baa yidhi sal alla alay slam laysa minaa naga mid maaha man hasha qofkii macnaha khayaanaha rawahu abu daawuud wa muslimun watirmidiyu wa lafduhumaa wuxuu ahaa lafdigahooda labadan dambe faqaala wuxuu yidhi nebigu maa haadaa war waa maxay qoyaankan yaa saaxiba dacaam ninka raashin low raashin le war waa maxay qoyaanku saaxiba dacaam waa lagu yeeri karaa qofka shaqada ku jira magaceeda hadaysan dhibsanayn yaa saaxiba dacaam waaya munaada mudaaf qaala wuxuu yidhi ninkii asaabadhu samaau samada asiibtay yaa rasuul xalaa cirku ku daaway ilaa roobaba meelaha la maray xalaa cirku ku daaway yidhi markaasaa raashinku iga qoy qaala wuxuu yidhi nabigu afalaa jacaltu maya maxaadan u yeelin kan qoyan fowqa dacaami dacaamka dushiisa kee yaraahu naas dadku say u arkaan waar usoo kormari dee dad baa la iska gadanayo kii rabaa ha gata kii kalena ha ka tage tus maxaa u khiyaanas uma qaala nabi wuxuu yidhi man qash qofkii qariya ah falaysa mina aniga iga mid maaho dariiqayga hagaagsan ay kaamilkaa kuma socdo weeyaan can qays bni abi harzata waxaa laga wariyey radia allahu canhu qaala wuxuu yidhi kunnaa waxaan ahay fii caadi rasuulillaahi rasuulka ilaahi xilligiisa sala allahu calayhi wasalam nusama kuwa lagu magacaabo asamaasirata baa nala dhihi jira dalaaliin asamaasira dalaaliin baa lanala dhihi jira dalaal soo mataqaana dulaalku waa iska carabi soomaaliga ilaa boqol kiiba midhaa konton ka badan waa iska carabi marka dalaaliin baa nala dhihi jira fa mara bina nebi nebigaana soo maray sal alla alay slam fa samaanaa wuxuu nagu magacaabay bismin magac huwa isimkuwa axsanu minhu ka wanaagsan kii hore samaasira mid ka fiican baa nebigu noo magacaabay noo baxshay faqaala wuxuu yidhi waa ka nebigu yaa mactara yaa macshara tujaar buu yidhi tujaar baa loo baxshay waryaaya kuwa taajiriinta makaanu kulankoodo ganacsatoy kuwa wax rogrogtow ina albayca beeca yaxduruhu waxaa soo xaadira allaqu laqwi waalxalifur dhaar fashuubuuhu beeca ku barxa bisadaqati sadaqa ku barxa rawaahu asxaabu sunan intaa balaaya beeca soo dhex gelayse war bal sadaqa ku dhex barxa sadaqa intaad bixinteed ku dhex wada waxaana masaakiinta siinaysaan iyo ka badan iyo waxbaa lagaa rabaa haa balaaya wuxuunbaa beeca soo dhex gelaya shaydaan baa imaanaya iyo dembi can rifaacata waxaa laga wariyey radi allahu canhu anhu rifaaca kharaja maca nabiyi wa baxay sal alay slam ila almusallaa makaani tukadka u baxa fa ra'aa annaasa dadkiiba arkay yatabaayacuuna iyagoo wax kala gadanaayeen dadkii wax kala gadanayo arkay faqaala wuxuu yidhi yaa macshara tujaar farafacuu waxay kor u qaadeen dadkii ganacsatadii acnaaqahum luquntoodii iyo wa absaarahum indhahoodiiba ilayhi nebiga ijaabatan liajli ijaaba ijaabid darteed lahu nebiga ay ajiibayaan ganacsatada waxay ahaayeen dhaganugul nebigu markuu yidhi yaa macshara tujaar mara indhahay kor u qaaday luquntana kor bay u qaaday nebigaa la fiirinaya waxa kasoo lahayo kale gacanta lagala baxo faqaala wuxuu yidhi ina tujaara kuwa tujaarta ganacsatada yubcahuuna waa la soo saaraya yowma alqiyaama fujaaran faajirin iyagoo ah ilaa man qof mooyaane ittaqa allaha la ka yaabay wa barra ixsaan sameeyey wasadaqeeyey wa sadaqa waka fii riwaaya attaajir ama wasadaqa run sheegay sadaqa bilaashada wa sadaqa yaa run sheegay oo beecan been ka sheegin runtaa weeyaan sadaqada ka daa waa run wa fii riwaaya attaajir kan taajirkaas saduuq run badanaha alamiin aaminka maca annabiyiina buu ahaad wasidiiqiina macoodu ahaad washuhadaai shuhadada macooda ayuu ahaaday kan khaa'inkaana kadibkana waxa weeyaan fujaarta iyo jabaabirada macooda ahaad rawahu tirmidi can jaabirin radi allahu canhu can nabi sal alla alay slam qaala nabi wuxuu yihi raxima allah allah u naxariisa rajulan nin samxan dhaafid badan idaa baaca markuu wax gadayo waida shtaraa markuu wax soo gadanayo waida qtadaa markuu wax soo gudanayo deynta xadiidkaa ku camalfa rawahu lbuhaari watirmidi waa maxay nin dhaafid badan oo sahlid badan goorma idaa baaca hadduu wax beecinayo waxaw waa neefka maalan wixii loo gaara neefkaan intee wayo waa malya ha iska badaa toban lahar oo inta kale keen ha weedashara marka wax soo gadanayo neef buu qofku leeshii intee iga siis malyan iyo boqol ha labaatan baan kuugu daraye waxa weeyaan waa waa iska saamaxaad badan yahy waydaqtada markuu gudasho dalbayo qof buu leeyahy war waxaygaysa xaqii waxbuu ka qaadanaya intaa iska badaa intaa iska bixi ha qofka ama ujeedaa nabigaa u duceeyey alayh sala slam xadiidku waa saxiix bukhaari baa warinaya can xudayfata radi allahu canhu can nabi sal alla alay slam qaala wuxuu yidhi nebigu talaqat ilmalaa'ikatu malaa'igta ilaahay baa la kulantay ruuxa rajulin nin naftiis bay la kulantay ninkaasoo miman aha kaana qablakum hortiina faqaaluu waxay dhaheen malaa'igti a camilta ma soo camal fashay min alkhayri khayrka xaggiisa shay-an waxba weliga horta ninka iimaan usug a laakiin iimaan wax ka dheeraada ma la timi rumayn wax ka badan weligaa male iimaan haddaan loo sugin nusuustayna iska hortimaadaa la diidaya wax iimaan ka badanoo khayra weligaa ma samays qaala wuxuu yidhi laa maya qaaluu waxay dhaheen malaa'igti tadakar war bal wax isxusuuso xun aad samaysay xun yar baa allaha ka dhigay qaala wuxuu yidhi kuntu waxaan ahaa udaayinu naasa dadka kii wax daymiya udaayinu naasa dadka kii la daynsada dadka kii la dayntama oo dayn kula mucaamalooda markay daynta qaataan fa aamuruu waxaan amri jiray fityaanii khudamadayda an yundiruu inay u kortaan almucsira kaan waxba haysan ninkaan waxba haysan inta u ma garanaysaa wuxuu iskaga bixin laha ka helayo ha ku dhegaynina suga wayatajawazu inay iska dhaafaan can almuusiri midka hodankaana inay iska dhaafaan oo macnaa xoolaha leh kana halayska suga kana waxbaa laiskaga dhaafdhaafa mogta qof xoolaha leh waa qof iska weji laho waxbaa laiskaga dhaafdhaafa way marka yatajawazu can lmusir waa maxay hadba intii sahlan sinaha laga qaato wey qaala allahu tacaala ilaahay wuxuu yidhi markaas tajawazuu war malaa'igay iska dhaafa idinkuna canuu ninkaan xaggiisa faraha ka qaada marba hadduu addoommadayda iska dhaafi jiray aniguna iskaan iska dhaafayaa fii riwaayatin waxay ilaa ani anigu yidhi ninkii wax kale garan maayee kuntu rajulan nin baan ahaa ninkaasoo daa maalin xoola u saaxiiba wa kuntu waxaan ahaa udaayinu naasa dadka kii la dayntamay wax deymiya fa kuntu waxaan aqbalu kii aqbala almaysuura waxa fudud baan qaadan jira oo la helo markaa wixii hadba fududaada maya ilaa haddaada soo dhamaystiran kaa qaban maayada waa laga fiican yahy inta saalan baan qaadan jira lahayo waa tajaawazu waa iska dhaafi jiray can ilmacsuuri kan cuslaadayna farahan ka qaadi jira faqaala allahu tacaala ilaahay wuxuu yidhi tajaawazuu can cabdii addoonkayga iska daaya idinkuna malaa'igay rawaahu sheekhaani watirmidiy marka wax dhaafiddu waa fiican tahay macnaha ganacsiga dhexdiisa can abi hurayrata radi allahu canhu can nabi sala alla alay wasalam qaala nebi wuxuu yidhi man nadara mucsiran mucsir qofkii u korta oo wadaca kaba dejiya lahu mucsirka adallahu llahu ilaahay baa hadheeyay yowma alqiyaama taxta dilli carshihi carshigiisa hooskiisa hoostiisa yowma maalin laa dilla hoos uusan jirin ilaa dilluhu hooskiisa mooyaane rawaahu tirmidiyu wasaxaxahu saasaa dhici jira wey way wa canhu waxaa laga wariyay annahu saxaabiga abu hurayra kaana lirajulin nin waxaa ugu ahaa calaa rasuulillahi rasuulka dushiisa sala allahu alay slam xaqun xaq nin baa nebiga wax ku lahaa dayna neef geela ku lahaa weliba fa aqlada ninkii baa ku adkeeyey lahu nebiga hadalla culus buu nebiga ku yiri waxaa iyagana sii buu yiri fahama waxaa hamiyey bihi biakhdihi ninka qadashadiisa alasxaab asxaabti rasuulka oo ninka saa nebigu ula hadlaya oo kusoo boodeen waa damceen faqaala sal l sl nabig a yidhi dacuuhu ninka faraha ka qaada waxba hayga qabanina hadda kii macnaa xoogaa la waardeeyo oo nin hadal ku dhaho isagiiba waxa weeye ka hor kan baaba kugu soo boodaya moogta marka nebigu wuxuu yidhi alayh salaa slaam ninka aniga ila hadlay farax ka qaada maxaa yeele fa ina lisaaxibilxaqa xaqa kanu saaxiibka ah maqaalan oraah baa u sugnaatay saaxiibulxaq oraah buu leeyahy nin xaq leh kuu leh oraah buu ku dhihi karaa haye ishtara usoo gada lahu ninka sinan da da'du ugu lahaa neefka ugu lahaa neef la da'ah usoo gada fa acduu siiya hu siniga ha soo gadeen iyaahu rajulka siiy iyaahu rajulka siiy faqaaluu waxay dhaheen laa najidu heli mayno ilaa sinan da' mooyaane huwa siniguba khayrun ka khayr badan min sinihi daadis qurbucuu nugu lahaa rati ka weyn maaho ka fiicane rati la egba ma hayna yaa rasuul allah qaala wuxu yidhi nabigu faashtaruuhu isaga usoo gada fa acduu siiya hu ninka iyaahu fa acduu siiya hu siniga dheh iyaahu ninka maxaa yeele faina min khayrikum kuwiina khayr kale waxaa ka mid ah mase faina khayrakum khayrroonihiinu kan idinku khayr badan axsanukum kan idinku wanaagsan weeye qada'an xagga gudid daynta sida sida fiican waxa lagu leeyahy qofka u guda kaasaa idinku fiican rawa alkhamsa marka ninkan dee nebigu ratiga oo neefka uu ka qaatay danaha islaamka uu ku qabto uu ku bixi markaas xoogaa si adag nebiga ula hadla calayhi salaatu wassalaam qofka deynta kugu leh iyo dadkaasoo dhan isku dulqaataan wey wacanhu can الnabi sal اla alay slam qala nab wxu man aqaala qofkii ka celiya musliman muslim aqaalahu اllahu ilaahay baa ilaaliya caratahu ceebtis aqaala waa soo marna aqilni ninkii lahaa ii celi intoo nabiga la mubaayacooday laga diiday marka waa saabasaabayn qofkii ka celiya qofba macnaha wax ka gatay ganacsiga baa laga hadlaya ogow kitaabul buyuuc wey waxba kaa gatay hadhow kugu soo celi walaalo iga hoba yidhi waxaa iga gadatay iga celi ma rabe ma wax ka fiican bo meel kusoo arkay ma sidiisoo u nacay ma wax kalaa jira moj ano iga celi bu yidhi shaygii aan kaa gatay qofkii nebigu wuxuu yidhi marka ka celiya ilaahay baa ilaaliyo astura ceebtiis rawaahu abu daawuud wa ibnu maaja waxaa lagu leeyahy iqaala waa celintaas ilaahay baa ku asturaya rawahu abu dawud ibnu maaja albaab ahaali baabka saddexaad fii shuruud lbayc fii shuruud lmabiici dheh shayga la kala gadanayo shuruuddiisi weeya maxaa shardiya inuu daahir yahay oo in la isticmaalo ay bannaanta waa inuu macluum yahay ama wasan ama kan la wasno ama beeg kan la beego ama tiro kan la tiriyo ama dhudhumin kan la dhudhumiyo waa inuu yahay qaadir calaa tasliim waa inuu dhiibi karo ruuxaan iga qabo waa inuu yahay shay la milkin karo fakharaja alxur qof xora baa lagaa gata lama garan karo qof xora ilmahaan iyo carruurtaan la kala gadanayo iyo beladaan la xadayo maya qof xora dee baycu kama ansaxayo xalaal maaha shayga waa inaan shay kale lagu darin taasna waa shardi can jaabiri radi allahu canhu annahu jaabir samica rasuula allahi baa maqlay sal alla alay slam yaquulu xaaluu leeyahay caamalfatxu furashada sanadkeeda walxal huwa nebigu bimakata uu ku sugan yahay ina allaha ilaahay wa rasuulahu rasuulkiisu xarama wuxuu xarimay waxba tasniya looma baahna xaramaa la dhaho xarama wuxuu xarimay beeca alkhamri khamrada beeceeda in la kala gato waalmaytati bakti in la kala gato waalkhinziiri doofaar in la kala gato waalasnaami asnaam in la kala gato waxoo dhan waa najaas faqiila waxa lidi yaa rasuula allah araayta ka waran shuxuumalmaytati baktiga xaydheeda iyo subageeda ka waran fa inahu baktiga xaydhiisa yudlaa waxaa lagu dhaleeyaa yaa bihaa iyada asfunu dunya waxaa lagu dhayaa bihaa iyada asfunu dunya wayudhanu waxaa lagu sufkaa bihaa xaydhaas aljuluudu hargahna waa la mariyaa wayastasbixu waxaa hursada bihaa xaydha annaasu dadkuna waa shitaan baynuuska shidaal baa looga dhiga xaydha ha waa la shitaa intaasu faa'iidaan ku qabna faqaala wuxuu yidhi laa maya huwa xaraamun war waa xaaraam war ha u dhowaanin war waa xaaraam haye uma qaala rasul llahi sal sl nab ilahi wuxuu yidhi cinda dalika arrinka agteeda qaatala allahu ilahi ha lacnado alyahuuda iyo wanasaa alyahuuda in allaha ilaah caza wajalla lama xarama markuu xarima calayhim dushooda shuxuumahaa bakhtigaha xaydhiisa ayay ajmaluuhu dhalaaliyeen uma baacuuhu waa biciyeen faakaluu amanahu lacagtiisa cuneen intasoo dhalaaliyeen oo suuqa keeneen oo gadeen bay lacagtii isticmaaleen haddhana waxay dhahan anagu lacag baan isticmaalnayn xayr baa cuna xayrtaana loo diiday khiyaano iyo xeelad rawaahu lkhamsatu marka waxaa lagu leeyahay lama ogola xeeladaas wfii riwaayati waxaa nahaa rasuulu llahi baa diiday sal ه alay slam can hamani اlkelbi ayga lacagtiisa in la cuno wa mahri اlbagiyi midda jirkeeda ka ganacsata meherkeeda meher maaha waxa meherka u ego kan u imaanaya u siinayo ya taasna waa la xarimay waxaa kaloo la xarimay wa xulwaani اlkaahini midka kaahinka ah oo faalalowga ah ujradiisa qarowgiisa iyo dhadhabka wuxuu ku qaato taasna waa la diiday kaahin meel buu iska fadhiyaa dadka wax ka qaataay wax u sheeg sheegaa taasna lama ogolo xulwaan macaan baa la dhihi jira waxaa loogu magacaabaya waxaana da dhib la-aan bay kusoo gelaya qof baa iskaga keenaya waa la diiday marka eyga waxaanu qaala wuxuu yidhi nahaa nabiyu sal la alay sl nab ilahi wuxuu nahay can hamanilkelbi eyga lacagtiisa iyo wasinawri bisadda lacagtooda bisad lama kala garan karo bisad yaa curigaas rawahu lkhamsatu ila albukhaari lama ogolo eygu waa najaas beeciisa iyo lacagtiisa waa xaaraam imaamu shaafici axmed baaba zaaniyadda waxeeda lama qaadan karo zinadu waa xaaraan lacagta kugu soo gashana waa xaaraan kaahinku waa midka qaybka ka warqaba waxuu qaadanaya xaaraan weeyaan sanuurku waa baashaa bisadda ah iyana lama kala garan karo weeyaan waay can anasin radi allahu canhu qaala anas baa yihi lacana rasuulu llahi baa lacnaday sal lay slam fi lkamri khamrada sababkeeda casharatan toban toban qof baa khamrada sababkeed loo xarim caasirahaa khamrada kan soo mareejiyey soo shi soo diyaariyey waa la lacnado wa muctasirhaa kan soo maroojinta dalbayo in loo soo liso loo soo majuujiyo yidhi aniga khamraha la isoo majuuji isna waa la nacdo ilaa midbaa khamrada dalbanaya bahashu iskama timaado magaalada qofka keenay koodhe kan dalbaday waa shaqada kuwii qabta wa shaaribaha kan cabaya ama xagga tamaan la sii waa la lacnado wa xaamilaha kan soo qaaday midka cabaya midbaa u keenaya moogta waa la lacnado waalmaxmuulata ilayhi kan xaggiisa loo soo wado loo soo qaaday lacnad baa ku dhacday wasaaqiyaha kan dadka warwaraabiyo baaf halkaan iyo magana khamraa iyo xeero khamraa halkaan hadba qof u daraya isna waa la lacnado wa baayicahaa khamrada kan beecinayana iyana waa la lacnada wa aakila famanihaa khamrada lacagteeda midka cunayana waa la lacnada waalmushtariya lahaa kan soo gaday waa la lacnaday waalmushtaraa lahu kan loo soo gadayna waa la lacnaday rawaahu tirmidiyu abu daawuud bahashu waa bahal dhimatay qurun weeyaan a lacnadu waa khatar beeceedu waa xaaraama sixmayo waa najaas lamana qaadan karo kuwa halka iska hadlaya saacaddan doodaya waxay leeyihin khamrada najaasa maaha lama ogolaya laakiin najaasa maaha bahashu waa najaas a haddaa dhahay najaasa maaha dadka miyaa ufasaxaysaa inay taataabtaan oo ku daadato ay arki karaan miyaa rabta ha u dhawaani waxaa la soo sheegay waxa loo diidaya jirka iyo caqliga waa dhibaya wax kastoo jirka iyo caqliga dhibayana lama ogolo eelo badanoo soo baxay baa jira can ibni cumar radi allahu canhu can nabiy sala allahu alay wasalam qaala nabi wuxuu yidhi man ibtaca qofkii beecsada dacaaman dacaam falaa yabichu yuusan sii gadin xataa yastawfiya ilaa u ka soo oofsado oo gacantiisa ay soo galaan bakhaar baa tagta boqolkii shigaga waa kaa gaday lacagtii baa shugtay haye adaan wixii la wareegin boqolkii kii suuqa ha usii gelin oo nin kale ha ka sii gadin yaa horta adigu la wareeg rawahu lkhamsi wazaada muslim wuxuu ziyaadiyey watirmidiy waqaala ibn cabaas bay radi allahu canhuma waaxsibu waxaan u malan yiri ibn cabaas kula shayn shay dhammaantiisna midla dacaami raashinka oo kale inuu yahay waka shay kasta waa raashinka oo kale gacanta ilaaha kurigta ma sii geli kadhid weeye ilaa maaba wareejin kadhid وعن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه وحير الوزن وزنك وزن أهل مكة رير مكة وزنك وذوي والمكيال بيقو مكيال أهل المدينة رير مدينة بيقو ذويان رواه أبو داود النسائي وابن حبان wixii la beegayana iyagaa beegaya yaqaani baa lagu leey wixii la wasinayana reer maka ayaa la yaqaanay عن المقداد بن معدي كربة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي ركيلو بيغا طعامك وراشنكينا يبارك لبركين لكم إنك في دحيس الله يدين بركين يا رواه البخاري رواه الله يدين بركين اسكا بيغا بيغا marka beegidda noocoo fawaa'ida ku jira baa lagu leeyahay rawahu tirmidi saxa wa qaala suwayd ibnu qaysim ay radi allahu canhu jalabtu waxaan ya عن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس قال كير لأصحاب المكيال والميزان kuwa wax miisa iyo kuwa wax beega inakum idinku qad wallitum waxaa laydinta wallisiiyey amrayni laba amar halakad ay ku halaagsatay fiihimaa labada amar dhexdooda alumamu asaabiqa ummadihii idinka horreeyey qabliku idinka hortiin baa ku halaagsamay iska ilaaliya wey rawaahu tirmidiy wasaxaxahu qaala suwayd ibnu qays radi allahu canhu wuxuu yidhi jalabtu waxaan soo waariday ana aniga iyo wamahramat lcabdiyu ninka magaca leh bazan dhar ayaan ka soo qaaday min hajarin meesha hajara liiraan dhar ka soo waariday fa ataynaa waxaan ula nimid bihi iyaabkii makata makaan ula nimid fa ja'anaa rasuululahi baa nabimi sal slm shi xaala soconayo fa saawamanaa saraawiilaba naga gorgoriyey waa baayacay intee gadaan intee gadaan oka fa bicnaa waa ka gad waa u sheegno waaba naga gad wa uma halkaa rajulu nin ba ahaa ninkaasoo yazinu u wasnooma maya yazinu wax wasna biljri juclo wax ku wasna halkaana ninka fare u yaallaan ya ninkii markaas wax kala gataan oo lacagta miisaamaya ama raashinka ujri wax ku wasnaa in meesha isaguna ujro ka qaadanaya faqaala lahu rasul lahi ku yidhi sal ly slam zin war wax wasn lacagta wasn wa arjix raajixina rawaha asxaabu sunan nimanka lacagta u wasano nabi waa ka gatay baa leeyahy surwaalla iyo waxbuu ka gato maxiranaysaa baa layidhi oo nabigu waa ku jawaabay marka waxa la yidhi una raajixi lacagta faqaala lahu rasul lahi sal ly sl nabiga ilaahay wuxuu ku yidhi zin wax wasan waarjix rana raajix weeyaan rawaa asxaabu sunani can ibni cumar radi allahu canhuma qaala wuxuu yidhi nahaara nabiyu nabigaa diiday sal alay slam can casbi lfaxli qoorka abaahidiis iska kiraynteed ratiga boodidda uu ku boodayo geela inaad nin ka kiraysatay lama ogola ratigaasaa u baanaa qoor buu yidhi saataaiya waa ku siiye waa kaa kiriyey hashii rintaba intaasaan kaa qaadaya ama hashuu ku boodaba intaasaan kaa qaadaya lama ogolo ya rawaahu alkhamsatu ilaa muslima sababtu waa maxay biyahan ka imaanaya ratiga waa biyo oo hayru macluuma lama garanayo wax la yaqaan baa la kala garan kara marka in la iscaariyeeyaa laakiin ajir badan leh waxa qoorkaa iyo xoolaha iyo xayawaan ku baahan yihiin in macnaha la caariyeeyo waana soomaalidu waa taqaanaa dhaqankaa dhaqan fiican weeyaan can abi hurayrata radi allahu canhu qaala wuxuu yidhi naha nebiyu baa diiday sal alay slam can bayci lxasaati quruuraxa beeciisa iyo wa can bayci lqarari kadeeda beeceeda taawul beyc waa qatar iyo beycu lqarar quruuraxa beeciisa waa maxay dhagaxaasaan tuuraya dukaankaada ya baan ku tuuraya waa wixii ay ku dhacdaan kaa gada ama dhulkaanaan kaa gadaya booskan halkaan laga bilaabo ilaa meeshii dhagaxaas ku dhaco baan kaa gada wax lumi tira ma leh ama waxaan kaa gaday alaabtaanaan kaa gata bishardi khiyaar waxaad leedahay intaanan dhagaxaa tuurin haddaan tuuro khiyaar ma lihid beecaa laazimaya beeculqarar baa la yidhahdaa maxaa yeeley beec waa majhuul marna waxaa lagu leeyahay waa laga cajizayoo addoon dhuun dhuunta iyo shimbirta hawadaa marisaan kaa gadayo kalluunka biyaha ku dhex jiraan kaa gadayo waxa maqan aan la aqoon baan kaa gaday war waxaa lama ogolo lamaba dhiibi kara baycu lqarar waa unkado ha waa kadadaas addoonkaa dhintay waxa weeyaan shimbirta hawada u kacday وعن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مركز سيقي حمله قال الله تعالى إله وحير ثلاثة سد أنا أنا خصمه للدوضة هذا يوم القيامة مالك قيامة للدوضة هي رجل مدوية أعضاء بحي بي باسم مقعي إلهي مقعي سوحكو بحي ثم قدر بلانتي وكبح بلانتي دو وحكو بحش بلان مقعي بلانكو بحش ها إلهي إذن إلهي ما بلان هل كعسى نو بلان مركز صدو بلانتي كبح وقوكو warajulu nin rajulu nin warajulu ninna baaca wuxuu gatay xuran xor qof xoroo addoon ku sheegta waa gatay faakala samanahu lacagtiisuu cun waa daalim kale kii saddexaad baa kuu haray warajulu nin istaajara ajiiran shaqaalo shaqaalaystay fastawfaa wuxuu ka obsaday minhu camalkii waa u shaqeeya walam yucdihi ma siinin ajrahu ujradiisana ma siin ka obsaday ba halkaa ka bax wuxuu siiyana ma leh rawaahu lbukhaari kaasna waa la diiday wa canhu waxaa laga wariyay qaala wuxuu yidhi fadaalata bnu cubaydin radi allahu canhu ishtaraytu yooma khaybara maalintii khaybaraad waxaan soo gatay kilaadatan kun biitnay cashara diinaaran laba iyo toban diinaar baan kala soo baxa fiihaa kuusha dhexdeeda waxaa aha dahabun dahab iyo wa kharazun kharaz waana nooc kale fafasaltuhaa waan kala soocay kuusha dahabkii iyo wixii kale ku dhex jiray fawajadtu waxaan ka helay fiihaa kuusha dhexdeeda agtaro wax ka badan min itnay cashara diinaaran laba iyo toban diinaar wax ka badan baa keligeed ka soo bax lacag kalena waa dhinac socotaa laba lacagood oo laisku gaday oo isku nooca oo kala badan waa mamnuuc waana ribo soo ma labaiy toban baa laga soo baxshay labaiy toban ka badan ba oo dahab aana laga helo meesha fadakartu dalika aan u sheegay linabi sal faqala wuxuu yidhi laa tubaacu lama biciyo xataa tufasala ilaa laga kala soco markii hore isku duuduubaa u gadatay lama rabine ilaa la kala soco sooco ma garanaysaa lama biciyo weeye lama biciyo ilaa la kala soco inta dahabkaabaa la ogaanaya markaa dahab dahab lagu gadaa iska ilaalinaysa rawah الخمس إلا البخaaري mooyaane والlaه سuبحaنه وتaعالى أعلم